sidaad og tahay soo dhiibitaanka hadda ma bilaabanaysa mas-uuliyiin badan horey usoo gashay gobolka geda inkaan hadda saako isu soo dhiibay xariiro badanaa lala sameeyey mas-uuliyiintii iyo saraakiisha ciidanka ay la sameeyeen iyo iyo maamuladaba wuuna isu soo dhiibay maantana waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda soomaaliyeed ee gobolka geda si ammaan wuuna gacanta ugu jiraa haddana muxuu ahaa wuxuu joogaa saldhigii booliska ee degmada garbahari waxaad noo sheegtaa magaciisa oo saddexan xilka uu hayay iyo sida uu isu soo dhiibay maxamed dheel baa la yidhahaa magaca kale wax loogu dara saa uma sii garanaya laakiin wuxuu xilku hayay waa guddoomiyaha ceelguduud tuulada ceelguduud iyo xilka hayay nin nimanka nabadiidka ah aad iyo aad ugu dheer oo ugu shaqo badanna wuu ahaa sida hadda deegaanka garbaaray dadka aad iyo aad ay muxuu ahaa shaqadiisa looga ogaa oo nimanka nabadiidka aad ugu shaqeynayo u ahaa oo maanta hadduu kasoo galay ninkaas ay ku noqonaysa dhaawac weyn nimanka nabadiidka ah nabadiidka waxaad ula jeedaa al-shabaab marka adigu waxaad tahay guddoomiye ku-xigeenkii gobolka gedo waxaadna sheegtay inuu ciidamada iyo madaxda wadaxaajooda horey ola lahaayo wadahadal ay socotay maxaad ka ogeed wadahadalkaa socday walaal aad baan ugu ogaa mas-uuliyiinta rag ka mid ah wacay ninkan waan isla joognay xariir badan bay la sameeyeen way la xariireen afna wuu la soo xariiray xariirkii markuu dhamaaday kadibna wuxuu sameeyey in uu soo gala saad og tahayna de ninkan hadda in ay si dhiibaan hadda keliya ma bilaabanaysa saad og tahayna ninka la yidhahaa robo masuur waa kan hadda ka galay meesha la yidhaahdaa baydhabo oo u galay muqdisho dhaawac fayn oo aad iyo aad u bilaaranay tan ayada ugeysatay hadda marka heer waxay marayaan in dhibaan saraakiishii iyo ciidamadii iyo maamuladooda dhammaan al-shabaab waxaan wararkana soo gaarayaa ka mid ah in ninkani maxamed yuusuf dheel uu magaalada xalay soo galay adinka oo aan ka wararhayn islamarkaana saaka uu sukiin soo dhiibay marka magaalada xoogaa in ammaankeeda uusa sugnayn ma la dhihi karaa idna ka warhayn cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa walaal aad baa umahadsan tahay waxba kama jiraan warka isaga ah ninkan xiriir badan baa lala sameeyey aniga hadda kula hadlaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka rag ee mas-uuliyiinta kamid oo la xiriiray aan isla joognay iyadoo muxuu ahaa xiriir lala sameeyey oo qaabka ku imaan lahaa iyo waxaad lagala hadlaya horey baan u ogaa markuu xalay soo xiriiray oo markuu ugu dambeysay uu soo dhaqaaqayna waxaa xiriiray raggii mas-uuliyiinta ahaa rag kamid ah wayna laga hortagay oo waxaa laga hortagay meel laba kilomitr magaalada u jirta waana lagu sugayay xal oo dhan halka iyadaa lagu sugayay barnaamijkaas ma ahan ogaansho la-aan maysan jirin xiriir buu ku yimaaday ninkan wuxuuna noo sheegay in mas-uuliyiin kale iyo dad kale waxaa usoo kaxaysan waayeysa markaan nidhi al-shabaab inaysan isu sheegi karin in laisraacinana laisu sheegi karin oo nin kastaba nin hadduu ninka u sheegay in laisu sheegayo oo la qabanayo qofka kale saasuu noo sheegay marka mas-uulkaas keligiisa imaaday staafkiisii iyo wixii la socday wuu kasoo tagay isna si nabadgelyu hadda ku joogaa mas-uuliintii uu isu soo dhiibay iyo dadkii uu la joogay baa si nabadgelyu kula joogaa maxamed yuusuf dheel oo guddoomiyaha tuulada ceelguduud hadda waxa uu ku sugan yahay yaa saldhiga booliska ee degmada garbahari maxaa xiga tan marka walaal annaga qofkii aan noo imaado isoo kaana dhiibo marka hore saldhigaa la geeyaa baaritaan baa lagu sameeyaa waxyaabihii soo maray wax kastaa laga wareystaa kadib naga keliya meeshiis kama joogna dawladda muxuu ah xiriir lala sameeyaa qaabkii marka dawladda ay ugu taliso oon ugu wada talina loogu talinaya hadii ilah raalli ka noqdo laakiin wax dhibaato oo hadda uu la kalmayo ma jirta madaxweynaha soomaaliya farmaajo yaa u fidiyey cafiskan dadka argagixisada oo al-shabaabka ah in ay issoo dhibaan kana faa'idaystaan cafiskan